dalkiidinka qarsibay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinka qarsibay dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkiidinka qarribay cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hugantihiin cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hugantihiin qabiil weeye sideed soomaalay qaranku noqon miyaydan qubura iyo wax garad qabin iyo ikhyaar miyaydan qaab dadnimo qadarinayn walaalayaal
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal saaxiibayaal ku soo dhowaada barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaado oo habeen walba aad ka dhegaysataan raadiyaha cadaado marka laga reebo habeennimada jimcaha
soomaaliya ninkii kala gegima ina kala geeye anna gamas haddaan kugu masixi aad ku gubataaye geedii iyo dhulkuba kugu dacweeye aad gorgorinayso xaqoo kuu gufaaciyo kuqabay gabayganon daahin idam alle ilaah kuu gangaab guluf maqaadiir saam iyo garnayl duulayo gurunta kaa aada gudguduudka waa beri wax baas kuu gollayreeye adoo gamasafiidkii rabbigay gelangalkaa yeel alle goorta goorteeda kale kuu gantaaldhowda gulxuf iyo bilaawiyo abley gooya hilibkaada gaandhari kujiir iyo baron gobac ku leefsiiya gidaar alamarin iyo ku dhimo gaasiriyo jeelal soomaaliya ninkii kala gegima ina kala geeye gurmago-anin gegan iyo allow geed qalale kaa dhig gebigaaba midkaasoo rabbo goban ha kaa reebin saddexdiba ilaahay ku gooraayihiyo geedka rabbilabeebshe geengeenle iyo gumud ha kaa yeelo gablan wiila'aaneed allow guriga kuu seex rabbigegada ceebtee ku taa goorta laga leexday gesi weyraxasee ku dila garanta mooryaana yay goola jiifta dhurwaagolonta kaafuule aar kuu gabada iyo libax kugu guraabaas soomaaliya ninkii kala gegima ina kala geeye god curmaani rubaad ka dul god iyo haadaan xun meelaan laga gadoomaynin iyo gebi ka laalaadso aamiin
dirinayn walaalayaal
mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal waa habeennimo talaada soo gelayso isniina sii baxayso waana saddex iyo labaatanka bisha labayo tobanaad sanada laba kun labaatan iyo afar barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaado caawa xubnahaad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona faahfaahinno ka soo baxaya dagaalkii maanta ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka gado gaar ahaana degmada hadoolow iyo deegaano kaleo hoos yimaada ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan haddaba dagaalkaasoo mid aad u culus waxaa ka hadlay maamulka jubbaland wasiirka amniga gudaha jubbaland jenaraal yuusuf xuseen cusmaan dhuumaal oo isagu shir jaraa'id qabtay ayaa ka hadlaya dagaalka ka dhacay degmada hadoolow ee gobolka gado waxaa sidoo kale dhegaystayaal dhegaysan doontaan xiisad weli ka taagan gobolkaasi iyo faahfaahinno dheeraad oo ka soo baxaya gobolka gado oo ay isku haystaan dowladda federaalka soomaaliya iyo maamulka jubbaland waxaa sidoo kale dhegaystayaal barnaamijkeedu ugu soo gudbin doonaa madaxweyne ku-xigeenka jubbaland maxamuud sayid aadan ayaa gobolka gado ku soo dhoweeyey waa wafdi ka kooban wasiiro iyo xildhibaano iyo guddoomiyaha gobolka gado haddaba madaxweyne ku-xigeenka oo isagu la hadlay mas-uuliyiintaas ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan waxaa sidoo kale dhegaystayaal barnaamijkaad ku dhegaysan doontaan ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka soomaaliya waxa uu kormeer shaqa ku tegay wasaaradda qorshaynta iyo maalkashiga ee horumarinta dhaqaalaha dalka ra-iisul wasaare ku-xigeenka oo isagu ka hadlay halkaas ayaan barnaamijka dhegaystayaal idigu soo gudbin doonaa taliyaha ciidanka ah dhulka xoogga dalka soomaaliya waxa uu booqday ciidamada dowladda ee ku sugan deegaanka xawaadle waxa uu ka hadlay dagaalka dowladda ay kula jirto kooxda al-shabaab isagoo sheegay in al-shabaab ay joogaan xilli gabaabsiya loona baahan yahay in dalka laga ciribtiro barnaamijka ayaan dhegaystayaal idingu soo gudbin doona qodobadaas iyo wixii kale inagu soo kordhay ayaad ku dhegaysan doontaan qadarka saacadda ee barnaamijka hawada ku jiri doono qaybaha dambe ee barnaamijkan waxaa idiin soo gudbin doonaa xubintii saaxiibada kalamaan gunta iyo gabagabada barnaamijkana waxaad dhegaysan doontaan
Tirinay walaalayaal
waa hagaag saaxiibayaal mar kale kulanti wacana wanaagsan dhegeystayaal barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaadaanu ku bilaabane waxaa maanta dagaal uu ka dhacay degmada doolow ee gobolka gado oo ay ku dagaalameen ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa maamulka jubbaland warar dheeraada ayaa kasoo baxaya dagaalkaas oo sababay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac maamulka jubbaland ayaa sheegay in deegaanka degmada doolow iyo deegaanada hoostagaba ay kala wareegeen ciidamada dowladda ciidankii dowladdan ay u tallaabeen dhanka dowladda kenya haddaba sidoo kale warar kale waxaa jira oo sheegaya in halkaasi ciidamada dowladda weli ay ku sugan yihiin abaabulna ay wadaan iyadoo saacad kasta la filan karo in dagaal halkaasi uu ka dhaco wasiirka amniga gudaha jubbaland jenaraal yuusuf xuseen cumar dhuumaal oo shir jaraa'id ku qabtay degmada doolow ayaa faahfaahin ka bixiyey dagaalkii maanta ka dhacay degmada doolow ee gobolka gado dadka reer geda oo gobolka geda ku nool inaan la wadaago dhacdadii saaka ka dhacday ee, meelo kala duwan oo sida doolow oo kale iyo meel ka mid ah gobolka jubbada hoose oo kulbiyow dhacdooyinka ka dhacay waxaan rabaa marka hore qodobka koowaad inaan idhaahdo ee, barnaamijka saakayto degmada doolow wuxuu ku bilowday madaxweyne ku-xigeenkii baa horey u joogay dowlad goboleedka jubbaland wuxuu ku bilowday saaka markuu waa baryahanba ay lahaayeen waxaan amniga ka qaadaynaa degmada doolow Ee, markuu waaga bilowday wuxuu ku bilowday in nin hay-ad u shaqeeyo oo hay-adda asaga iska leh oo muwaadil ah oo soomaaliyeed inay niman ee, dowladda u shaqeeyo oo iskugu jiro nisa iyo ciidan kale ay ka afduubaan magaalada doolow gudaheeda isla mar ahaantaasna ay geeyaan degmada beled xaw laba waxaa yimid wafdi ka yimid ee, meesha la yidhaahdo kismaayo oo gobolka gedo ee, yimid oo ka kooban xildhibaano iyo golaha wasiirada iyo guddoomiyaha gobolka iyo maamulkiisa diyaaradda markay timid ee, waxaa amar lagu siiyey oo ciidamada halkan joogay oo nabad sugidda iyo booliiska labadaba amar lagu siiyey inay diyaaraddana xabadeeyaan wafdigana xabadeeyaan wafdigiiba waxay u dhigteen isbaaro wafdigii waa laga soo badbaadiyey markaasay magaaladii dhexdeedii fiyaalaha ahaa waxay ka bilaabeen xabad magaalo nabad ah oo ganacsanayso oo sistamkeeda iyo nidaamkeeda ee, muxuu ahaaye iyo amnigeeda haysata ayay ciidankii dowladda u nasab sheeganayey oo dadka wax magaradka ay soo amreen yay magaaladii shacabkii bartankiisa xabad ka bilaabeen xabaddii bay mudo- muddo wadeen waxaan markhaati lahayn waa iga hadhan tahay odayaasha deegaanka ad u tagay dadka dhallinyaradoo kalea u tagay hooyooyinkaa u tagay maamulkaa u- magaalada xabadda ka daayay markay magaalada xabadda ka dayn waayeen dad badan ay dhaawaceen meheradihii la xidhay ayaa ciidamada amniga jubbaland waxay ku qaadeen inay amnigii dib u soo celiyaan oo degmadii dib ugu soo celiyaan amniga Ee, ayagiina ee, hubka dhigisna lagu sameeyo ee, wixii dhaawacmayna isbitaalada la geeyo wixii kalena hubka dhigis lagu sameeyey oo alla hayo barnaamijkaas oo noocaas ah cidda amartay iyo cidda amnigaha laga qaada tiro oo ku saabsanayd in degmada amniga laga qaado hay-adaha caalamiga ah xalanay noo tahay meeshaa xalan oo kale hay-adaha amniga in maxaanku idhaha amniga laga qaado madaxweyne ku-xigeenka goob joogga oo joogay in la weeraro wafdigii ka yimid meesha la yidhaahdo jubbaland oo u socday deegaankooda iyo islaaxa iyo sistamka iyo hawsha in ayagiina la weeraro barnaamijkaas waxaa been yidhi oo beenteeyey ciidamada amniga jubbaland magaaladan caadi weeyo amniga jubbalandna cidna kalema gorgortamayno amniga doolowna cidna kalema gorgortamayno cid kaste oo isku daydo inay amniga khalkhal gelisana waan iska celinaynaa ciddii nukleer ka dhacahayo ama maxaan ku dhahdaa iyadu dhib la imaanayso welcome soo gal dagaalka dadka reer gedo waxaan ugu baaqahayaa inay isdifaacaan amnigoodana ilaalsadaan wax magaradka dadka ana oo mishinariga ah oo calooshood u shaqaysayaalka ah oo shilinka la soo siiyana inay iska celiyaan qodobkaas waxaan rabaa inaan intaa ku daayo qodobka labaad waa arrinta gobolka jubbada hoose oo iyaduna ay ka shaqaysay dowladda federaalka ah guddoomiyihii degmada badhaadha ayaa wuxuu tegey degmada la- meesha la yidhaahdo kulbiyow guddoomiyihii markuu meesha tegey nimankii xoogaa dhaqaalaha horay u qaatay haraagi ka haray ayaa weerar ku qaaday shan nin bay ka dileen ee, guddoomiyihii degmada oo meesha intay ayaga u yeedheen weliba nooc imow ay yidhaahdeen markuu magaalada soo galayna ay weerar ku qaadeen ciidankiisi istaafkaana ay leeyeen ayadana ciidamada jubbaland oo amniga ficilka ay ka fuliyaan dhegtiinna u hayo waxaan rabnaa oon ugu baaqaynaa oon cod dheer ku leennahay oo gebageba ah madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud oo dalkan asagoo nabad ah la wareegay xilka maantay ay marayso dadka inuu jifo-jifo isulaynayo ciidamadii qaranka in amni darro loo adeegsanayo ee, khawaariijtii inay ka faa'iidaysanayaan oo maanta u dambaysay baabuurtii gurmadkaheedo beled xaawo ka soo baxday baabuurka ugu qiimo badnaa iyo ragga ugu qiimo badnaa ay miino la kacday oy u dhigeen khawaariijta arrintaas waa nasiib darre madaxweynow madaxweynow madaxweynow ilaahay subxaana wa tacaala uga baq dadka soomaaliyeed amnigooda ilaahay subxaana wa tacaala uga baq ciidamada qaranka oo la qabiilaynaayo oo qabiilka loo adeegsanayo qodobkaas waxaan rabaa inaan intaa ku dayo qodobka oo baaqa labaad ah waa gobolka gedo dadka reer gadow ciidamo calooshood u shaqaystayaal ah gobolkan ma joogaan dagaalkii raaskambooni haddii lagu soo jabay dagaalka raaskambooni lagu soo jabay geda looma soo xawilaayo annagaa diidnay annagaa nool waana iska celinaynaa cid kasta oo isku daydo inay dadkeenna dhibaato u geysto kaasina waxa uu ahaa wasiirka amniga gudaha jubbaland jenaraal yuusuf xuseen cusmaan dhuumaal oo isagu ka hadlayay dagaalkii maanta ka dhacay degmada dowlow ee gobolka gedo arrimaha isla gobolka gedo ayaan weli ku guda jirnay madaxweyne ku-xigeenka jubbaland maxamuud sayid aadan oo ku sugan gobolka gedo ayaa ku soo dhoweeyey halkaasi wafdi ka kooban wasiiro xildhibaano iyo gudoomiyihii gobolka gedo waxaa sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka uu ka hadlay dagaalada gobolkaas ka dhacay iyo xiisada ka taagan isagoo ku eedeeyay dowladda federaalk soomaaliya inay abaabul ka wado gobolka gedo islamarkaana dadka gobolka wasiirada xildhibaanada gudoomiyaha gobolka guddoonka kale ee xubnaha mas-uuliyiinta heerarkooda kala dusan soo dhowaada sharaf bay noo tahay maanta inaad soo gaartaan deegaankiinnii adinkoo ka yimid xarunta dowladda jubbaland magaalada kismaayo Een, waa xaalad adag oo xilliyadan oo kale dadka ilaahay hoggaanka u dhiibay iyo garashada oo sabankaa joogo inay isu yimaadaan la rabo xalliyaan khaladaadyada jiro waad ka warranteen dareenkiinna iyo xaaladaha jubbaland jubbaland waa dowladda soomaaliya dowladda federaalka soomaaliya la yidhahdaa dowladda soomaaliya jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ahaan jirtay waa laga beddelay dowladda federaalka soomaaliya waxaa loogu bixiyey habdhismeedkeeda weeye qaab dhismeedka duuliga ah weeye waxay ka kooban tahay dowlad dhexe oo waajibaad kooban leh iyo dowlado xubno ka ah oo waajibaabd ayagana waajibaabyo kale uu tasuurka siinayo dowladda dhexe waxay noo qaabilsan tahay siyaasadda dibadda lacagta baasaboorka iyo jinsiyadda iyo gaashaandhigga oo macnihiisu uu yahay xaduudaha aan leennahay iyo caalamka iyo dal ahaan inay noo difaacaan afar tiir ugu waaweyn oo leedahay waajibaadkaas kaaga kusuoyey annagana dowladaha xubnaha ka ah waajibaadyadeennu waa fara badan yihiin waa ismaamul waa inaan dowladihii hoose iyo golayaasha deegaanka hergelinno oon dhaadhicinno awooddii adeeggii bulshada ayaa noolaga fadhiyaa marka dowladdaa dhexe oo midnimada dalka u taagan wakiil waxaa u ah oo accountable u ah dowladda stateka ayaa u ah marka qaar baa waxay leeyihiin dowladda hala raaco haddii dowladda hala raaco dowladda waa dowladdii hala raac yaa diiday dowladdii annagoo dhan ba dowladdii baama nahaynba boodhigii habdhismeedkii dowladdii soomaaliya ayaan ka midnahay marka mid baa wuxuu leeyahay labadayda gacanood midda midigtana hala raaco tii bidaxdane hala diido oo aan inkira jiritaankeeda iyo inay ilaahay i siiyey oo habkii qofka biniaadamku u dhisan yahay markaa fiirisa ishayda mid hala qaato oo hala qir inay il tahay midda kale inayna jirin hala sheego wax maaragtay caqli aad u hooseeyaah baa socdo oo laga hadlayaa siduu wasiirka sheegay stateka jubbaland ama dowladda jubbaland kow iyo konton ayaa u matasha golayaasha dowladda heer federaal marka laga reebo fulinta fulinta haddee waa wax dadko dalkoo dhan u dhexeeya weeye laakiin deegaan doorasho marka la yidhaahdo waxaan leenahay saddex iyo afartan xildhibaan oo golaha shacabka ah iyo siddeed senatar oo stateka madasha shan xubnood oo ka mid ah ayaa hadda halkan yaa socoto markii xilliga annaga uu dastuurkana siinayey uu dhammaaday dowladda dhexena ay fikir soo joodisay oo in xeerarkii dalku degsanaa aan la ixtiraamin dastuurkii federaalka ahaa iyo kii isteedyadaba ay go'aamiyeen annagana aanu ka biidiidnay annaga wadatashi baan ugu yeernay qoladan hadda saaxiibadoo garbaari joogta dadkan wadatashi ugu yeernay bay ahayenoo kismaayo inay yimaadaan oo la tashadoo indha war xaaladdan siaydan la tag baarlamaanka caqlibiyad buu ku shaqeeyaa intooda ugu badneed waa noo yimaadeen waana nagu waafaqeen inay xaq tahay inuu dowladdii ay doorashada dadbaneed qabato oo doorashadii qof iyo cod hadday suurtagal ahayn wakhti aan laga gaari karin marka firaaq dastuuri intuu imaan lahaa goohed waan ku waafaqsannahay bay yidhahdeen ayagaana wakiil nooga ahaa majoritygoodu dhowrka xubnood mar kalaba nooma imaanin hadda garbaari joogto haddaad tala hayso markii taladaan ugu yeernay oo niri warkaaliya isu kaya keena waxa maaragtay aan ka tashanno oon wada leenaha jirta maxaa noogu imaan weyseen haddaan fikirkaannu qabni mid ka beddelan haysa maxaad noogu keeni weydeen marka waa waxaa weeyaan waa waa waa wax maaragtay caqliga bani aadamka uusan ogolaan karin in aragti qofeed lagu shaqeeyo oo xeerarka dalka la laabo adduunyada cinqilaab waa ka dhacaa dowlado jira oo baarlamaan leh oo dastuur leh oo cadaaladda leh iyo hay-adda garsoorka oo fulinta leh way cinqilaabaan ciidamada oo way laalaan hay-adahaas oo dhan way dhacdaan marka ma cinqilaab baa marka mama waxaa la cinqilaabayaa nidaamkii federaalka ahaa oo maxeerarkii waa la laabayaa marka cinqilaabku markuu waa fashilmaa ama waa guulaystaa ama waa la iska difaacayoo dadkiibaa difa wax lahaabaa iska difaaca annaga maanta jubbaland wax lagu wado cinqilaab weeye statekan dowladdan jubbaland kuwa kalena waa la mid oo xubnaha ka ah federaalka iyagana oo cinqilaabkaasi ku jiraan marka cinqilaabka in la iska difaaco ayaa la rabaa turkiga waad ogtihiin madaxweyne adeya bardan waa la cinqilaabay yaa difaacay shacabkii baa difaacay waxay dhahan waxaan annaga ku heshiinay ma baabi'in kartaan ciidamo raalli ahaada wixii annaga aanu ku heshiinay oo xeerka annaga turkiga iyo tasuurka yaga iyo dawladyadii aan doorannay ma inqilaabi kartaan bay yidhahdeen oo meesha kama saari kartaan marka reer jubbaland inqilaabka waa inay iska difaacaan wax laga hadlay waa inqilaab weeye wax caqliga gelaya maaha waxaa la rabaa statekan la dhisay oo dhowr iyo toban jirsaday oo golayaasha sharci dejinta leh oo golihii maaragtay xeer dejinta leh oo baarlamaankii uu jiro oo baarlamaankii saddexaad maanta la doortay oo golihii adeega garsoorka leh oo fulinta leh in la cinqalaabaa la rabaa oo la baabiyo gebigiisa meesha laga saaro kuwa hore xiriirka u goosta oo yidhi markii wixii ummadda ku heshiisay na lagama talagelinin sharcigana ma ogolo kalsoonidaadan kala noqonin yidhi oo bannaanka taagan kuwa kale naftooda ahoo maarata ayagana waa cinqilaaban yihiin haddii ayagana ma oga maxaa yeelay mar haddii layidhi xeerkaadii sharcigaadii iska laal oo madaxweynihii la siiyey afar sano ummaddaas ay dooratay oo baarlamaanka ay kalsoonida siiyeen oo koonfur galbeed oo dariska dhala ah maalin dhaweyt waxaa loo dambaaldegaya sanad guuridiisii lixaad soo cinqilaab maaha sii joog baa laleeya weliba xeerkaasna iska dhaaf waa la laalay marka cinqilaabkaas cidna ma yeelayso waana idinka fashilna marka qolada maaragtay hoggaanka filla somalia waxaan dhihi lahaa waa isku daydeen inqilaabka waa fashilmay gadaal ugu baxa intaan ka badan haddaad ku sii socotaan waxaad ka faa'iidaysaan waa soomaaliya oo lunto weeye gebigeedaba dib u dhiskii geeddi socodka soomaaliya oo meesha ka bax idin eersato oo la yidhaahdo waagii waxaa dhacday in maarata madaxweyne xasan sheekh dowladdii loo dhiibay buu burburiyey waa imaanaysa kaasina waxa uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka jubbaland maxamuud sayid aadan barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaado ayaad dhegaystayaal ku dhegaysanaysaan wakhtiguma xumo ahaadee dadka xun
xilli waxaynu joognaa xaajadu gurracan tahay dadkuna badi xujaaliyu xadhig lama sitaan yahay xilli waxaynu joognaa ninkaad xaliya maantaba xarragada u soortood siisay doobi xoor badan inuu xamagga kugu dhego xilli waxaynu joognaa xaabsoo cun mooyee laga tegey xishoodkii xilli waxaynu joognaa xaaraami eed falay xigta lagu difaacoon la xusuusan aakhiro xilli waxaynu joognaa xawaaraha damaacigu xiddigaha ka sara maray xilli waxaynu joognaa ninkii xoola boobaa xumaanta u adeegsado xilli waxaynu joognaa dilka iyo xasuuqiyo xinjiraha ku dhaashiyo xadgudubku uu kufaan yahay xilli waxaynu joognaa nin xafida ammaanada nin xadaa ka mudan yahay xilli waxaynu joognaa xaaladda ay ku sugan tahay ummad aan xogteed qabin ama aan xisaabtamin xoog lagu maquuliyo wakhtiguma xumo ahaadee dadka xun ilaakhay waxba kama xumaadaane dadka xun
dirinay walaalayaal
waa hagaag markaana ah muqdisho ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa maanta kormeer shaqo ku tegay wasaaradda qorshaynta iyo maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha dalka saalax axmed jaamac oo isagu booqday halkaas ayaa kadib booqashadiisa la hadlay warbaahinta
sharaf weyn bay maanta ahayd inaan maanta halkan wakhti idinkula qaato oo aan idinka dhegaysto ama aad ila wadaagtaan hawsha aad haysaan ee muhiimka qaranka u haysaan xaq qorshayn hadday noqoto iyo xag maalgashi iyo horumarinba wasaaraddani waxay tahay wasaaradda ugu muhiimsan markay noqoto xagga qorshaynta iyo dhaqangelinta siyaasadda horumarka ama horumarinta ee dalkan uu leeyahay sida ka muuqatay sawirradii gidaarada ku dhejisnaa taariikhda rugsan bay leedahay waa wasaarad raad la taaban karo ku reebtay ummadda soomaaliyeed ilaa iyo markii qarankani uu gobonnimada qaatay maantana waxaan halkan kula kulmay wasiir dhallinyaro soomaaliyeed oo carbisan diyaarsan dadaalaysa juhdi muujinaysa aqoonna ay ka muuqato iyana aad u nasiib badan inay qayb ka noqdaan howlwadeennada qaranka soomaaliyeed hayaankan dheer u gelayo wax lagu mataqaanaa lagu baadigoobayo horumarka inay qayb ka ahaadaan iyana libin bay u tahay sida innagaba ay noogu tahay inaynu ummadda soomaaliyeed u adeegno waa mas-uuliyad waa culays qiimaddu maaha markaa afarta siyaasiya ugu waaweynee waxa shaqada wadaa waa howlwadeennada waxaannu ka dhegaysannay xagga statistikada iyo daraasaynta dalkani uu u baahan yahay hawsha ay ka wadaan hadday noqoto caafimaadka hadday noqoto wax soo saarka dhaqaalaha economic outlook social indicators waxaa la yidhaahdo halbeegyada arrimaha bulshada nafaqadarrada caafimaad badqabka da'yarta iyo dhalinta soomaaliyeed suuqa shaqada duruufaha ka jira howlo badan ayaad halkan ku haysaan waana u mahad celinayna waxaa kaloo iyana guul ah in muddo sannada ka bacdi qorshihii la odhan jiray n t b national transformation plan oo beddelay qorshihii qaranka horumarinta qaranka in uu soo idlaaday oo hadda in golaha la geeyo oo un ay sugayso waan idinku hambalyanaya arrintaana waxaan ogaa soo jeedkii iyo wakhtigii adkaa ee la soo maray ee maalmo dhan bambax inta laysugu yimi arrimaha lagu lafagurayey waxaan kaloo iyana aragnay barnaamijyada la yidhaahdo durable solutions ama xulusha waara ee dadka soomaaliyeed maanta ay dbiyada ku sugan sidii loo samata bixin lahaa oo nolol wax soo saar leh oo sharfan oo karaamadooda lagu ilaalinayo ay u heli lahaayeen sida lagu caawin lahaana hawl wacan baa ka socota barnaamijyada barwaaqo ay ka mid yihiinna hawl weyn baa ka socota oo biyayaridu iyo biyola'aantu waa mushkiladaha u waaweyn ee dalkeenna ragaadiyey maanta run ahaantii waxaan ku niyad samaado baan halkan ku arkay na farxad geliya baanu halkan ku aragnay shaqo wanaagsan baanu ku aragnay laakiin waxa la yidhi faanoole faray kama qodna waayo the room for improvement fursadda aynu horumar samayn karna aad bay u weyntahay maadaama aynu meel adag ka soo bilaabayno halkaa waad aragtaan labaatameeyo dabaq baad halkaa ka aragtaanoo min labaatan fooqah astaan horumarka ah bay ka tahay laakiin dhismayaashaa socda iyo horumarkaa magaalada ka muuqda waxa ku lamaan iyana duruufo adag oo dadka soomaaliyeed ay ku nool yihiin waxaase ay shaqo ka heli karaan oo fursad ka heli karaan marka dhaqdhaqaaq dhaqaale uu jiro economic growth markay timaaddo halkaana waxaa ka imanaya daryeelkii bulshada oo dadkii waxay ku foofaan bay helayaan aad baan idinku bogaadinayaa waannuna idiin soo noqnoqon doonnaa si aannu hawshan idinku kor joogtayno guulo la sheegi karana halkan waad ku haysaan intaas iyo in ka badanna waad sii qaban kartaan aad baan u salaamaya howlwadannada wasaaradda kaasina waxau ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya saalax axmed jaamac isagu maanta booqday wasaaradda qorshaynta iyo maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha dalka barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaadaho ee dhegeystayaal weli la socotaan
haddii ay shalay samayd qab iyo samir ay lahayd aadmiga isula sarraysay soomaalida maanta joogta saluug badan baa ku dhacay soomaalinimadii saluuge dhaqankoodii suubbanaa saluuge waddankoodiina saluuge qarannimadina saluuge midnimadoodina saluuge madaxdoodina saluuge magacoodina saluuge midabkoodina saluuge afkoodii samaana saluuge ummaddan isi saluugtay inaanay ka sarrayn cidina allow sadrigeeda geli soomaalida maanta joogta xumaanta ha suulisi
derinay walaalayaal
waa hagaag saaxiibayaal qaybihii dhexe barnaamijka ayaad degeysanaysaan xulashada waraysyada raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shanna waad nagala socotaan gudoomiye ku-xigeenka gobolka banaadir yabo ayaa sheegay in gobolka banaadir ay ka go-an tahay diyaarinta iyo hirgelinta doorashooyinka qof iyo cod iyo in bulshada caasimadda ay doortaan qofkii u arkaan in masiirkooda ku aamini karaan yabo isagoo arrimahaasi ka hadlaya waxauu yidhi ugu horreyn waxaan halkan rabaa inaan uga mahad celiyo gudoomiyaha ururka dhallinyarada gobolka banaadir iyo xaafiiska ama agaasinka xaafiiska xasilinta gobolka banaadir oo barnaamijkan soo qabanqaabiyey dhammaan dhallinyarada halkan fadhida mas-uuliyiinta kale ee maamulka gobolka nagala jooga oo afhayeenka gobolka banaadir uu ugu horeeyo bahda saxaafadda subax wanaagsan dabcan halkan brogramka laga jeediyey ama de dabcan aan hordhiciisana aan aragnay mas-uuliyiintii halkan ka hadashana oo dhallinyarada iyo iskugu jirana ayaguna waxay sheegeen in waxaa halkan looga hadlayaa mawduuca halkan afarta maalmood loo joogi doono inuu yahay sidii wacyiga dhallinyarada ee ku aadan arrimaha doorashooyinka dalka ku soo wajahan sidii maaragtay ay uga qeyb qaada lahaayeen maadaama dhallinyaradu ay tahay lafdhabarta bulshada gaar ahaan bulshada gobolka banaadir degan dabcan waa muhiim in dhallinyaradu dowrkeeda qaadato waa muhiim in codkooda ay ku doortaan waxa ayagu ay rabaan qofka ay rabaan inuu hogaamiyo qofka ay rajeynayaan berri inuu maaragtay isbeddel ku sameeyo magaalada caasimadda ah ee dalka meeshii laga hogaaminayo ah adduunyada waxaan maalin kasta aragnaa ama aan fiirsanaa doorashooyinka iyo sida ay u dhacayaan waxaan rajaynaynaa maalin maalmaha ka mid ah oo aa dheerayn inaan heli doono arki doono ayadoo doorashooyinkii dalka oo qof iyo codka ah ay dhacayaan hadduu ilaaha yidhaahdo oo qof walbaa codkiisa uu dhiibanayo qofka uu jecel yahana uu siinayo dabcan meel fog ayaan ka nimid dalkeenu dowladnimadii marka ka burburta kadib maraaxil fara badan oo kala duwan oo aan hubo inta meeshan joogtaa inay ka warqabaan maraaxishii uu soo maray dowladdeenna hadda maanta jirta iyo dowladihii ka horreeyey aada ayaan uga mahad celinaynaa in allaale iyo intii ka soo shaqayday hadday odayaal yihiin iyo hadday waxgarad yihiin iyo haddii dowladana kaalmeeyo ay yihiin iyo hadday siyaasiyiin yihiinba nuuc ay rabaan ha noqdeen meeshaan inaan maanta nimaanno shaqo badan oo lasoo qabtay ahayd meel maanta ay ku fakeri karaan dhallinyaradu oo la isku haysto doorashadu siday noqonaysaa oo halkaan dhallinyaradii ay uga doodayso inay codkooda ku doortaan qofkii ayaga ay rabeen meeshaas horta dadaa keenay aabbayaasheenaa keenay waxaa keenay aqoon-yahankeennii waxaa keenay siyaasiyiinteennii waxaa keenay odayaasheenni dowrka marka maantay annaga noo furan waa dowrka halkaan hadda dadka jooga ay ka hadlaayaan meeshaan meel ka sii fiican ayaa dadka naga dambeeyaan ka hadli doonaan hadduu ilaaha yidhaah geedka maanta la beeraa waxaa laga yaabaa geedka cambaha inuu waqti dheer qaato laakiin waa inaadan u beerin adiga kaliya inaad ku intifaacdid inaad dareemi kartid wiilkaan iyo wiilkuu sii dhala inuu ku intifaaco gabadhaada iyo gabadhay sii dhashay inay ku intifaaci karto markaad wax qabanaysid looma qabta keliya adiga maanta ku isticmaal adiga maanta faa-iidaha kuu noqdo waxaa wax loo qabtaa dowladnimada maanta la dhisaayo meesha meesha idiin sheega laga keenay in maanta maaragtay adinka iyo kuwa in la midka inaan maaragtay ayadoo intan ka qurux badan lagu dhaqmo annaga haddaan naha maamulka gobolka banaadir dabcan waxay ku jirtaa qorshooyinka ama howlaha u degsan maamulka gobolka qodobada koowaad ayay ka mid tahay in doorasho la qabto magaaladan dastuurkii iyo hagaadihii dastuurka ka shaqaynayaan la soo shaqaynay waxaan la soo shaqaynay guddiyadii maaragta ka hadlayay dastuurka iyo hawlihiisa guddiyadii xeerarka doorashooyinka ka hadlayaan la soo shaqaynay waxaan la soo shaqaynay bulshadii inaan wacyigelinno oo odayaashii iyo ururadii ku shaqada ku shaqo lahaa aan la soo shaqayno maqaamkii iyo howlihiisa inaan ka soo shaqayno intaas maalin kasta howl ayaa lagu jiray loogu diyaarinayo dadka sidii ay doorasho qofii coda u geli lahaayeen dalka uu gaari lahaa maamulka gobolka banaadirna qaybta ugu muhiimsan uu ka ahaa qaybtoodana ay uga qaada lahaayeen waxaan soo gaarna marka dowrkii dhallinyarada in la abaabulo aheed oo dhallinyaradu iyaguna ay qaybtooda qaataan waxaa soco doona tababaradaa soco doona waxaa soco doona wacyigelinta waxaa socon doona ayaamaha soo socdoo dhan dhallinyarada magaalada muqdisho intaa ka badan in la isku keeno meelo kala duwana la isugu keeno loona diyaariyo sidii maaragta ay uga qayb qaada lahaayeen doorashooyinka la rajaynayo inay bilaha nagu soo aadan ay dhacaan hadduu ilaaha ilaah waa hubaal inaan gaari doono waxaa laga yaabaa inay dad badan isleeyihiin suuragalna noqon karto waa la suuro gelinaya hadduu ilaaha yidhaahdo suuragalna waa noqon doontaa wax kasta oo la isku dayo oo rag iyo rabbi loo kacana hadduu ilaaha yidhaahdo waa hirgalayan hadduu ilaaha yidhaahdo marka waxaa muhiima inaad u diyaar garowdiin hawshaas iyada maamuladii dee dabcan dhallinyarada ee degmooyinka iyo bahda waxbarashada dhallinyaro fara badan oo ka mid ah maanta halkan fadhiya kuwaba kaloo badanna ayaguna maalmaha soo socdaan ayagana gaari doona hadduu ilaaha yidhaahdo dhallinyaro soo dhowaada waxaa laynka rabaa dowrkiina inaad qaadatiin waxaa laynka rabaa si oo bositifa inaad maaragtay howlahaas iyadaa u wajahdiin maalmaha halkan la joogo fikradihiinna iyo talooyinkiina ayaan wax ku dhisi doonaa qof kasta oo halkan ka hadlana waa rekoorgaraysan yahay waana maaragtay dib ayaan maaragtay u tixraaci doonaa u fiirsan doonaa fikradihiinna ayaan wax badan ku dhisi doonaa hadduu ilaaha yidhaahdo ha u moodinina in oo inta maanta meeshan layska yimid oo dhowr beri layska joogo lagu kala tegaayo wax walba waa duuban yihiin waa haysanaa xaafiisyadeenna yaalliin berrina maaragtay fikradihiinna waa waa ku howlgeli doonaa hadduu ilaaha yidhaahdo waxay ka mid tahay waxyaalaha aan adeegsan doona hadduu ilaaha marka insha allahu tacaala soo dhowaada maalin wanaagsan waxaan rajaynaynaa tiimka ku shaqada leh inuu shaqadan qabto oo haddana maaragtay halkan fadhiyo inay si fican shaqadaas u dhammaystiri doonaan ha u siinina adinka wuxuu yahay dowrkiinu in aada ku talagashiin doorasho qof iyo cod ah in dalku uu aaday laga shaqay doono dowladdu ay gacanta ku haydo hay-adaha kale oo ku shaqada la shaqadaas ay gacanta ku hayaan ilaahay ayaan ka rajaynaynaa inuu noo suuro geliyo ilaahay ayaan ka rajaynaynaa inuu waktigeeda na gaarsiiyo ilaahay ayaan ka rajaynaynaa inaan aragno dhallinyaradeenna oo u dareerayda doorasho qof iyo coda oo qofka ay rabaan soo dooranayo muhiim maahan boqolkiiba boqol sida ugu fiican inay wax ku bilowdaan waxaa muhiim ah dowlad dhiskan meeshuu ka yimid waa waa ogtihi carta ayaa maaragta lagu soo dhis carta markii la tegaayay meel magaalada bannaankeeda ayaa la tegay teendhaa halkaas laga sameeyey dadka soomaaliyeed halkaas isugu tageen muddaa halkaas la fadhiyey magaalada xataa ma ahayn halkaasay dowlad dhisku ka soo bilo odayaalaa wax soo magacaa maalin hal oday kaliyu uu maaragtay qofku asagu rabo qoraayo ayaa la soo maray dowladdu ay soo martay maalin xildhibaanada la cadiimaayo oo kooxo kala duwan ay keensanayaan qofba koox koox nin walba oo ama hogaamiye kooxeeda ama siyaasiya dhowr qof intuu keensado uu leeyahay intaa xildhibaanada ha laygu daro ayaa la soo maray maalin waxaa la soo maray konton qof ay dooranaydo xildhibaanka maalin waxaa la soo maray boqol qof ama boqol iyo kow qof ay dooranayso xildhibaanka waxaasoo maraaxilaha la soo maray dowlad dhiskan uu soo maray marka ha la yaabinina haddii dee lama sugaayo inaan sida dowladda maraykanka oo kale iyo hal mar waxaanu ay ku bilowdaan sida ugu wanaagsan dowladda maraykanka doorashooyinkeedu markay dhacayaan aa ogtihiin oo la yidhaahdaa kombiyuutaraa la jabsada iyo wa- musharax hebel waxaa la shaqeeyay dowlad hebelaa la shaqeeyay waa dalkaas aad ogtihiin oo meeshaan ogtihiin adduunyada teknolojiyada iyo maaragtay horumarka ka gaaray marka doorashooyinku waa wax aada iyo aada u culus markii la gelayo laakiin waxaa muhiima annagu inaan u diyaargarowno galno qofku cala al aqal wax uu isagu aaminsan yahay codkiisii inuu inta la baxay eh, uu qofkaas ku soo baxay inuu maaragta ku naalloo karo oon ka gudubno waxaa lasoo magacaabaya maamulka gobolka banaadir kuwii hore iyo guddoomiyaha hadda lasoo magacaabay intaba qorshahoodu waa doorasho qof iyo codad magaaladan in laga qabto oo laga baxo guddoomiye goboloo lasoo magacaabayo iyo maamul lasoo magacaabayo in laga baxo ayaa maaragta qorshaheedu yahay madaxweynaha qorshihiisu yahay xukuumadda qorshaheedu tahay ilaahay idankiina waan rajaynaynaa inaan ka baxno marka aada iyo aad aad u mahadsantihiin maalin wanaagsan halkaas ayaan kasii wadi doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo macalimiinta iyo maaragtay eh, asaatidada tababarka bixayna- bixinaysana ayagana waa u mahad celinaynaa si fiican ha loo dhagaysto aada iyo aad baad u mahadsantihiin maalin wanaagsan kaasina wuxuu ahaa gudoomiye ku-xigeenka gobolka banaadir iyabo barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaadaha ayaad dhegaystayaal ku dhegaysanaysaan derinay walaalayaal
waaga saaxiibayaal weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaado taliyaha ciidanka dhulka xooga dalka soomaaliya saree guuto sahal cabdulaahi cumar ayaa gaaray deegaanka xawaadle ee gobolka shabeellada dhexe oo dhowaan kooxda al-shabaab lagu gaarsiiyey jib xoogan taliyaha ayaa markii halkaasi uu gaaray waxa uu sheegay in kooxda al-shabaab ay gabaabsi hadda yihiin islamarkaana loo baahan yahay in guud ahaan dalka laga cirib tiro waa kan taliyaha oo isagoo arrimahaasi ka hadlaya Ee, runtii waxaan u imid inaan bogaadiyo ciidanka sharafta leh ee howlgallada wada dadaalada ay wadaan iyo sida nafhuralnimada leh ee ay u difaacayaan dadkooda iyo dalkooda Ee, boorintaas kadibna waxaan qiimeyn iyo ku samaynaynay indhaindhayn xaaladda ciidanka xaaladda furmaha ay joogaan iyo guud ahaan qaabka howlgalladu ay yihiin Ee, waxaan ku dhammaysanay si fiican oo qurux badan insha allah waxaan rajaynaynaa in mar dhow cadowga khawaarijda ummadda soomaaliyeed ee, ay ka bixi doonaan aagaga hadda yar ay ku harsan yihiin ee, si fiicanna looga saari doono maadaama ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay diyaar u yihiin in ay intaas yar ee hadhay ay si fiican uga saaraan hadduu alla yidhaaho waxaan ku boorinayaa ciidanka dhammaan inay dadaalka ay hayaan sii laba jibaaraan iyo saraakiisha dhammaan hadduu alla yidhaaho cadowgu waa waxa uu rafashadii ugu dambeysay ku jiraa rafashadaas marka waxaa ka saari kara inaad idinkuna guntiga dhexda dhiisha ka dhigataan dadaalkiina aad sii laba jibaartaan hadduu alla yidhaaho annaga ka taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeedna garabkiinaan nahay insha allah meel walba oo joogtaan wax walbood u baahataanna garabkiinaan la nahay hadduu alla yidhaho waxaan rajaynayaa mar dhow in ay eh, soo dhammaan doonto intaa yarta ee halkan ku dhudhuumanaysa kaasina wuxuu ahaa taliyaha ciidanka dhulka xooga dalka soomaaliya sarreeye guuto sahal cabdulaahi cumar
haddii ay shalay samayd qab iyo samir ay lahayd aadmiga isula sarraysay soomaalida maanta joogta saluug badan baa ku dhacay soomaalinimadii saluuge dhaqankoodii suubbanaa saluuge waddankoodiina saluuge qarannimadina saluuge midnimadoodina saluuge madaxdoodina saluuge magacoodina saluuge midabkoodina saluuge afkoodii samaana saluuge ummaddan isi saluugtay inaanay ka sarrayn cidina allow sadrigeeda geli soomaalida maanta joogta xumaanta ha suulisi
derinay walaalayaal waa waagi saaxiibayaal qaybihii dambe ee barnaamijka xulashada ayaan sal soo gaarna markaana kusoo dhawaada xubinta saaxiibada kalamaan war kalamaana waxaa la yidhi geyigoo midoobiya dadkoo meel u wada guura gooni iskutaag baa diliya maamul goboleede ganacsiguna nogama sahlana geniga haystaaye kumannaan god baa laga horqoday geedi socodkiiye kuwa shaar islaam noo gashaday gaalna ku adeegto ayuunbaa gabadfal iyo qarax noola garar weyni inta godobaheennii qabtaan gabaygu koobayni xaggeed hee usii leedihin waa dhammaystire war araasow weli kaa leeray saakow gedigaasii gadugu gooba ka dareeri guho'ii gooba deganaay managorada reggii aan garabko ii lahaay gogol iska dhaafa gembar mandhakaa ilow geega geegiima eh intay ha anlatin waaba dhammaaday gobayka warmadeeyo waxaa kaloo la yidhi xaajadii gurracantee geblaysay harraadee godadow sidiisii guudadowga noqotee naasaha godlada iyo ibihiina laga guray haddii ruux gardaadshiyo lala rabo guddoon wacan xageed hee u sii leedihiin waa dhammaystiray war cabdikuso waxaa kaloo la yidhi labadu waa geed harweyn gabaad iyo guri dugsoon gargaar weeyaan ilaah raflaha gogol bay u tahay garadlaawaha ka taga gadaal bay u nafsidaa xaggahay u isleeyihiin waa dhammaystiraye war bashiirow inta ay gafuur duubta xumigayga noo joogto intay guluf dhex dhigayaan dadaan eedi kala gaarin dabku markuu gamaaraba intay gaas ku qabanayso gawaan iyo intay laba qabiil goof ku dirirayso anigiiyo ninkii ila gudboon gabayga dayn mayno xaggeed hee usii leedihiin waa dhammaystiraya war gorgoro waxaa kaloo la yidhi gaarigii dhaqaaqaba markuu gelin xawaareeyo innagoon geduu sababsadiyo garan ujeedkiisa sida inuu garnaajada dhexiyo cuna guruubooyin ma oggola in gees loogu xado geyrka teersada eh isagoo gulubyadu dhinteen godadna soo jiiray malahana gadoomo bus iyo shilal garaafaa leh naftaduna kasii goy rabtay soo gurdamiyaane xaggeed hee u sii leedihiin waa dhammaystiray adiga bislow aniga naftayda waxba gabaygu yow ila gudbina waxaan ku soo gaabsay intaasaan ku soo koobaya ayaanan sii badina xaggeed hee u sii leedihiin waa dhammaystiraya
war kalamaanay war ma haysiine xiisaddii jubbada hoose waataad ogeedeen in gada loo soo wareejiyey dowladduna ciidan iyo mas-uuliyiin waatii gada u dirtay axmedmadoobana ciidan iyo mas-uuliyiin kaloo gada u diray saakana doolow dagaal baa ka dhacay labada dhinac ah xantuna waxay sheegaysaa in ciidanka etoobiya ay dhinaca jubbaland la safteen war etoobiyaanku xilligii farmaajo dowladda dhexe la safnaayeene ma qabyaalad baawaxoodu war adigu baraadir abihiisoo badda uma diidin bow hadda idinkaa masar iyo eritariya aadaye ka xaxaabsha hadde war hangoolka galmudug hadda ka hor wuxuu yidhi nobel biis bareyskii abii shala la siinaayey webigu carqaladaynayana ka hor istaagaynin waa cadaaladii reer galbeedsaan isleeyahaye xaggeed hay usii leedihin waa dhammaystiray war kalamaanay war ma haysaane wafdigu hogaaminaya wasiirka arrimaha dibadda fiqi dalka masar magaalada qaahiruu dig ka yidhi marka waxaan soo xasuustay qaahira kalgacal tegey yaa kala qorsheeyn kara obow maxaa u cabaadaysaa nin idinkaa doontae war kalamaanay war ma haysaane wasiirkii wasaaradda badroolka iyo macdanta laga qaaday cabdirasaaq cumar maxamed shidaalkii waa joojiyey miyuu leeyahay obow buntland oo maqan cid qori ka dhaama jira miyuu yidhi war anuu wasiir cabdirasaaq waxaan ka shakiyey markuu yidhi gelmudug baa dhowr fuusoo shidaala ku jirta war waa farantii waxna laydinma sheegi kara wasiirku wuxuu yidhi madaxweynaha waxaan isku khilaafnay arrinta hirshabeelle iyo gobolka hiiraan war wasiirka masuqaa lagu xamanaye waa been miyuu yidhi war wasiir cabdirasaaq muddo badan buu u b d ka mid aha cabdi shiikhna xilal badan buu u soo dhiibay hadday xasan isqabteen xil dambe ma helayaa war cabdirasaaq iyo sanbalolshe hadda waa kala adkaadan meel leedihiin war haddaad adigu albaabka jirac oo garaacayso annaga hana maranin obow hadda tareenkii ma laga soo daadanahayaa oo kaali madawiine hasan sheeg eel shidaalaysin goda badlahaayhe maadilay wasiirka shidaalkan buri war madayo adigaan war hayne waxa shidaalka qodaya waa turkiga war kalamaanay war ma haysaane ganacsatada turkiga waxaa loo saxiixaa la yidhi heshiiska luumaysi arribow puntland ma iman karaa nin wax la saxiixayana kuma jidho eeba badda hira amnigeeda waa sugaynaa war turkiga badda inuu noo difaacaan isku ogeyne maka luumaysigu noo hoosgeliyey war areesoda ma goraaso ooysanhaa oo murguunsanhaa oo leere war madeeyo badda gobolka bay cid la siiyey ma jirta gardarada iska dhaaf waayahe matabakoola la siiyey war annagu yamansi gaalkacyood ciddaan heshiis kula galnay ma jidho war kalamaanay war ma haysaanayne degmada bareed oo ka tirsan gobolka gardafuwa oo u taqaan idinku gobolka bari xeebteeda waxaa ka soo cariyay nimiri aad u weyn ilaa haddana waxaa laga helay soddon kiilo oo cambar ah welina kasoo saaridii cambarka hawsheeda waa socotaa waxaana la rajaynaya cambar boqol kiilo ka badan in laga heli doono hadda reer puntlandna waa taqaan inuu lacagta cambarkan si cadaalada loo qaybinahayaa war bashiirowse horey looma dhihin wixii badda laga helo soomaaliya waa ka wada dhexeeya arbow shidaalka galmudug laga helay hadduu soomaalida ka dhaxayo cambarka puntland kama dhaxayo hadde aryaanaha mugaymahaas maraysa samigay cabdullana wuxuu yidhi how damaaca lagu doodiyo dantu kala durugsana damaca lagu doodiyo dantu kala du warkalamaanay warmaysin ra-iisul wasaare xamse wuxuu la kulmay xubnaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha wuxuuna kala hadlayaa la yidhi sidii loo dardergelin lahaa oo dhaqsi dalka looga qaban lahaa doorasho qof iyo cod ah oo ay u soo horrayso midda degmooyinka arba waa la tahay wala ma shaqaynahayaa war bashiirow adigaan warahayna taliyaha ciidanka dhulka jenaraal qaali hayehe raas kambooni ma u aaday war cabdulow adigu mahurdaad ka soo kacday war jenaraal sahl madolo uu ciidan ka dejiyey war meesha dagaalku ka dhacay waa kulbiyow arba war raasa kabooni mar dambe lagu degdegi maaye ma run sheegtaa nin hadde war kalmaanay warkan la ku soo boodinina jenaraal khaalid wuxuu tegey magaalada xawaadle ee gobolka shabeellada dhexe oo maalin dhawada ay ku dagaalameen khawaarijta iyo ciidanka dowladda wuxuuna ciidanka kula dardaarmay in khawaarij dambe aysan u soo dhowaan mar dambe dhagartoodana ay iska ilaaliyaan aryadaha kalemaanay war ma haysiina jubbaland iyo federaalka dhexdhexaadinaa laga dhex wadaahaa la yidhi waxaana dowladda kenya soo dirtaa la yidhi cali buno u qorane oo ah barasaabkii hore ee gaarisa war cabdullow cali buno qoran oo naftirkiisu hadlay wuxuu yidhi waxaan la kulmay madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare xamse cabdi barre iyo sidoo kale safiirka maraykanka soomaaliya u jooga oo aan kala hadlay xiisadaha siyaasadeed ee dalka ka taagan sidoo kale waxaan qadka telefoonka kula hadlay uu yidhi madaxweynaha jubbaland axmed madoobe iyo ergeyga norway ee soomaaliya war inta kale waa gartay maxaa maraykanka iyo norway ka galay war asagaba kenya soo dirtaa lagu yidhiye maxaa ka galay war cabdikuusow adigaan warhayna dowladda soomaaliya waxay u dirtaa la yidhi adis ababa wasiiru dowlaha arrimaha dibadda cali balcad oba wafiqi ma ka cabsaday war kalamaana war ma haysaan madaxweynaha somalilan cabdiraxmaan ciro wixii maxaabiis xirnaaba ooda ka qaadaa la yidhi war maxaabiista lama wada dayno xabsiga liintaa lagu cabaahe dembiyada yaryar iyo intii siyaasadda u xirneed waayaa la yidhi laakiin gacanku dhiiglayaashii iyo kuwa dembiyada culus galay waa xiran yihiinaa la yidhi war kalamaanay war ma haysaane ciyaartii toddobaadkan ugu weyneed premier leaga sagaal goola la iska dheliyey waxayna dhex martay liverpool iyo tottenham weliba laba gool waxaa dheliyey maxamed saalax oo gooldhalinta hogaaminaya war ciyaartii koobka toddobiyo toban jirada afrika ee dhex martay soomaaliya iyo suudaan goolka aan suudaan uga adkaana wiilka dhaliyey sakariya la yidhaah war niman waaweyn oo xikmad laga sugayaa ahaydene ma ciyaar baa nooga sheekayna haysaan war aduu dadka waaweyn iyo carruurta miyaada kala aqoon war aniga ilmamaahi mi weynaa war waxaa ka sheegi karaa ma jiro wallaahi baan yeelin yeelin war barta ciyaaraha ciyaaraha barta waya haddii aad soo noqotay xabsi ku sheegtay war ciyaar baa ku jirtaa nidan dalka afkiisa in isma loo baahanya war xabadda laga daayo war madal saddex iyo ebro laga war oday war dhawriya isku dhawriya isku dhawriya war dagaalka naga joojiya dagaalka naga daayo war dagaalka dagaalka dagaalka joojiya dalka nabad ku rabaayo
waa mahadsan yihiin saaxiibada kalamaan dhegeystayaal waxaa soo gaaray guntiga gabagabadii barnaamijka xulashada wareysyada raadiyaha cadaado barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ashar maarka maxamed maxamuud waxaa ii farsameynaya saaxiibka luqmaan axmed maxamuud intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono amaana allah
dadka maqashii sharcigana dumi ka digtoonaw dad bulaaqay noqotee dood cadaalada dadka maqashii sharcigana dumi ka digtoonaw dad bulaaqay noqotee digtoonaa dad mulaaqay noo qabtee dulmi doonaa dulmidiidaan aragtee dulmidiida dulmi doona isku noqon dulmi doona dulmidiidaan aragtee dulmidiida dulmi doona isku noqon
dayn dambeetoon dib u bixiyaan ka dardaarmee ka digtoonow dad bulaaqay noqotee dayn dambeetoon dib u bixiyaan ka dardaarmee ka digtoonow dad bulaaqay noqotee
dulmi doona dulmidiida